sheekh cabdirasaaq yuusuf aadan weydiinay sheekh waxaan maqalnaa mar kasta in ay firqooyinku ka qayb qaataan sugidda amniga iyagoo dhisa waxay ku magacaabaan maxkamado islaami ah maxay yihiin magac maxkamadeedyadaasi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، horta waxaa aad iyo aad iyo aad ilaahay mahadiisu ah kullamaa kullamaa ama mar kasta oo diinta islaamka ama dadka diinta islaamka ahalka u ah ama waddamada dadka muslimiinta ah ay ku soo duulaan ama soo hujuumaan dad dhib u geysanaya in ay tahay arrin taariikhdu ay qorayso ayna qasabtahay in la helayo dad ummadda ka badbaadiya khatarahaas ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in uuna siiyo dad fahma khataraha ummaddeenna ee diinkeenna loo geysanayo dadkeenna iyo dalkeenna loo geysanayo kana badbaadiyay ummadda khatartaas waxaa aniga aan ka naxsanahay in ummadda soomaaliyeed waayo taariikhdu way isqortaa in ummadda soomaaliyeed laga qaato ama laga fahmo aragti in ay waxaan oo kale ay ku magacaabaan maxkamad maalan bal inta aynaan gaarin khalad kale ilaah idinku dhaarshay ummatu maxamedka xitaa dadka aan diinta aaminsanayn miyaanay ahayn ceeb adag oo ay naga daawadaan in la helo maxkamado lagu magacaabo waddan aan dawlad ka jirinin dhibaato iyo burbur uu ka jiro mooryaan hubaysan mooryaantii dagaalka qabiilka waday xoogaa inta lacag la siiyo ninkii ay la socdeen laga soo wato isla hawshiisii la yidhaha maxkamad waaye haddana ay tahay la yidhi maxkamadda qabiil hebel iyo maxkamadda qabiil hebel maxkamadda qabiil hebel oo dadka maxkamadaha abaabula ay ololeynayaan in qabaa'ilada soomaaliya iyo lafahooda hohoose ilaa iyo boqol qabiil laba boqol saddex boqol qabiil qabiil kasta maxkamad gaar oo iskii u madax banaan u samaysto sow dadka aqoonta lima oga ama culumta diinta islaamka yaqaana ama cilmiga culumta ijtimaaciga yaqaanahay in aanay taariikhda banu aadamka weligeed waxaanu kale soo marinin waa la sheegaa wakti dadku ay ugaar iska ugaarsanayeen wakti waa la sheegaa hoy iyo guryahoodu ay liiteen o aanay waxba jirinba godadka iyo ay u hoyanayeen waa la sheega wakti qaawanas jiray wax badan taarikhda waa la sheegaa laakiin weli hal magaalo maalan xamar oo kale in qabaa'ilka degan la dhiirigeliya la yidhaha qabiil kastaa maxkamad gaara furo kow intaas waxaa ka sii daran in lagu magacaabo haddana maxkamad islaami ah anugu hadda ka hor waxaa i weydiiyey idaacadda hoon africa hadda kahor waraysi aan siiyey iyadoo de xamar waa la wada maqlayay ayaa la yidhi maxay culamadii waaweyneedna way joogaan diintu maxay ka qabtaa waxaan idhi waa gaalnimo diinta loogaga baxaya in lagu magacaabo maxkamad islaami ah sababta oo ah shay xaaraam ah oo aan shareecada ku bannaanayn qofkiina waa xalaal oo xalaaleeya ijmaac waayo diintuu ka baxayaa shay marka xaaraam ah maxkamad hal qabiil iska leeyahay oo markii qabiilkaasi ilaan soomaaliya waxaa ka jira dagaalla sokeeye iyo nidaam la-aan markii qabiilkaas ay reer kale isdiriraan isla maxkamaddii islaamiga lagu magacaaba dagaalkii qaadayso qabiilka kale la soo diriraysa waxaa xamar ka dhacay maxkamadda beesha reer hebel oo qabiil kale intay isku duulaan dad ka laysa diya bixinaysa taariikhda adduunka weligeed maka dhacday maxkamad diya bixinaysa waxaa kaloo la arkay maxkamad iyadii di inta qof laga dilay ee ciidan laba mooryaana dirirtay diyo qaadanaysana waa la arkay iyadan way dhacday waxaasi ereyga maxkamad ayay ceeb ku tahay iska daa maxkamad waxa ay dhahaan banu aadamku isu kala celshaan keli ah ayay ceeb ku tahay hal nin oo la yaqaan oo mooryaan ahaa oo isbaaro meel u taala la imaanaya waxa dadka adu la yaqaana adaan kaa dhignay taliyaha ciidamada maxkamadan markaasuu wax alla wuxuu nacbaan jiray intii dhihi jirtay baabuurta billaqada naga in alla intuu jidka isku dhibi jireen intuu baabuurta ka billaqas jiray intii alla inta iska dhacistay kulli ayuu maxkamad islaami ah magaceedu kaga aarsanaya hadallada aan sheegayo waa hadalla xaqaa'iqoodu ciddii doona tahay ee degdeg usoo helaysa waaye waxbaana ka cusi doonaa insha allah taariikha cadcad marka in lagu magacaabo islaami maxkamad qabiil dagaal gelaysa qof laba muslim dagaal isla galeen waa xaaraam waaye alqaatilu walmaqtuulu fi naar ayay ahayd lazawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli rajulin muslim ruuxa dagaalka qaadaya wax dilaya iyo kala dilaya labaduba ahlu naar waaye sababto kan wuxuu rasuulka alay slam wuxuu rabay inuu walaalkiis dilo waa laga hormar maahane inuu dilu rabay xadiid kalena waxaa adduunka oo dhan oo la tirtiray waxaa ilahay uga fudud hal qof oo muslima dhiiggiisa xaqdarro lagu daadsho dagaaladii marka qabaa'ilka iyo kulli waa xaaraam hal dagaal oo xaq aho khayr aho kuma jiro kulli waa wada baatil dhammaantood haddana in dagaalkii ruuxiisii qabiilka ahay lagu magacaabo islaami lagu magacaabo waxyaala bidcooyinka lagu yaqaana waa weligoodba waayo dagaaladii kale geli jireen xataa waxay ku magacaabi jireen jihaad islaami ayay dhahaa laba laba koox oo mooryaano isdiriraysa kow marka waxaan rabaa kufrinimadaas dagaalkan maalintuu dhacayay taariikhda aan iin sheegayo waxaan muxaadaro ka jeediyey kan ma ahan midka ku xiga kanna muxaadaran ka jeediyey waxaan ir dhegaysta dadka masaajidka bakaaraha ku yaala masjidka daawooyinka loo yaqaano ayaan ka jeediyey muxaadaro waxaan ir ummato maxamed oo dhegaysta labada qabiil ee maanta dagaalamaya halkaas aan maqlayn madaafiicda bakaaro laga kala qaxay ayaa midna laleeyahay dagaalkoodu waa islaami maxkamad islaamiya waaye midna waxaa laleeyahay waa dagaal qabiil waaye laba qabiil oo isku mid ah marka bal hal dagaal yaraan ka sheekeyna in yar insha allahu tacaala maxkamadaha maanta hana la inkiro hadii la inkiri karo waxaa dhacday sideedii bishii koowaad kun afar boqol labaatan hijiriya oo ku beegan labaatan iyo shantii bishii afraad kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ayaa maxkamada lagu magacaabay midowda maxkamadaha oo afar qabiil oo xamar degan ay ay leeyihiin isku bahaysteen afar qabiil oo xamar degan ay mad u baahantay magacyada qabiilada man sheegaa uma baahnidin waa si garanaysan waa xamar afar qabiil oo maxkamado mid xariyaallay ku taallay midna waxay ku taallay ifka xalan midna waxay ku taallay shirko shir kale oo fishaal ayay ku taallay midda kalena meel kuma aysan oolinin meel ma aysan haysanin qabiilkeeda mar hore burburiyeen oo hal shaksi ayaa ku magacawnaa oo argentiin agteeda meel ayay ku taallay ayaa ruuxa xukumaha uu joogay laakiin ma aysan lahayn ciidan ma aysan lahayn kow maxkamadahaas waxay go-aansadeen waxay u arkeen haddii ay suuqa bakaaraha qabsadaan iyo hareerihiisa in ay xamarna qabsan karaan markaan leeyahay maxkamadaha aniga ka mid ma ahi dadka taarikhda ay ku xusi doonto inay waxaas maxkamad u yaqaaniin mana doonaya in taarikhda igu xusto in aan islaami u aqaano taarikhda waxaan rabaa inay igu xusto in ay ahayd ceebtii ugu foosha xumeed ee u sugaytay soomaaliya sababta adduunka dagaal sugay waa ka dhacaan adduunka dhibaatooyin badan waa ka dhacaan iyo baahi waa ka dhacdaa adduunka webiye iyo masiibooyin dabiici ah way ka dhacaan biyo kusoo goosta iyo qorax way ka dhacaan laakiin waxaan oo kale oo maxkamada lagu sheegaya kama dhacaan bani aadamka kama dhex dhacaan muslim iyo gaala midna kama dhex dhacaan waxaan oo kale bani aadamka marka taariikhdaas markii ay ahayd waa wax cad waaye idaacadaha b b c da way ka hadleen idaacada kale kulli ka hadleen dhammaan dib a ugu laaban kartiin dagaalka weerarkaas ayay qaadeen suuqii stationka howlwadaag loo yaqaano ayay degeen waxay isku dayeen marka waxay u arkeen bakaaro maadaama awood badan ganacsigii iyo wixii iyo ay ku leeyihiin iyo in ay hadday bakaaro qabsadaan iyo soonaheeda xamar intiis kale qabsan karaan hadday xamar qabsadaanna soomaaliya ay qabsan karaan ayay isu arkeen sidaas ayayna ku hadlayeen markay hoos u hadlayaan oo ay dadka ogaalka ay sidaas ayay aada u ogaayeen isgoyska howlwadaag tobankii bishii koowaad kun afar boqol iyo labaatanka labaatan todobadii bisha afraad sagaashan iyo sagaal markay taariikhdu ahayd ayay isku dayeen ee, koox la yidhaahdo waxay taageersanaayeen een, een, een, waxay taageersanaayeen ninka la yidhaahdo maxamed qanyare oo halkaa ciidan uu joogay ayay yidhahdeen kuwa horta kuwa aan soo qaqabanno si een, annaga aan noqon cidda keliya ee suuqa bakaaraha ku hareereysa Ee, wixii isla markiiba waa qabiil dagaal ayaa dhacay xoog badan xaafaddaas maalin afar iyo labaatan saac oo isku xiriir loon kala go' lahayn ayuu dagaalka xaafadda ku socday oo xaafadda guryihiina burbureen dadkiina qaxeen dagaalkiina labadaas ciidan dagaal xoog leh uu ka socday dagaalkii markii uu bilowdayba arrinta qabiil waaye maxkamadda xariyaal way ka baxday Ee, maxkamad kale oo iyadana warshada caanaha ku taalay iyadana ee, way ka baxtaan waana ka iloobay tan ayaa ahayd ay afarta tanaan ka wada midda afraad taas kale ixtibaar ma aysan lahayn ciidan ma aysan keensan fiican tii xarar yaalana waxay tiri anigu meesha ganacsi een, een, maxaa la dhahaa warshada caanaha shirkada weyn aniga shirkadeeda weyn ee een, een, albarakaad ayay samaynaysaa waa ka baxeen iyaguna Ee, waxaa ku soo haray maxkamadii xa- een, een, een, een, maxaa la dhahaa een, ee, een, een, meesha la shirka ofishaal ku taalay iyo midii ku taalay ifka xalan dagaalkii markii uu socday een- een lix saac toddoba saac xawaale markii uu socday haddana midii ifka xalan ayaa iyaduna awalna een, dad fiican maysan oo maxkamad reerka een, ka sujuuda aad u diidan ayay ahayd een, culamaa diinkooda aad ula dirirsan yihin way baxday labada lafood oo isku soo harto aad isu diririysata berigooda horeba ayuu dagaalka isugu soo haray laba qabiil een, qabiilkii een, uu ka dhashay een, een, een, m- maxamed kayr ciidankiisii iyo qabiilkii maxkamadda ee, sheeganayay een, maxkamadda sheegtay ee shirkal official taliskooda waa lawada yaqaana oo igaan baahna in magacooda sheego in qabiilka magaciisa sheego midna igaan baahna ayib marka laakiin buugga muhiimka ah ee aan ka qoray magacyada qabaa'ilka xataa waan ku sheegay sababta isaga buug taariikh oo haraya waaye khasab waaye laakiin hadda dadka soomaalida aad ay u fahmayaan iyo dad kasta oo eh, way fahmayaan uma baahna marka labadii markay isku hareen een, idaacadda b b c du markay sii daynaysa qaybta afka soomaaliga waxyaalaha aad ay b b c ugu shaqaynaysa ayay ahayd waxay dhahaysay dagaal ayaa burcadda lagu sifaynaya ayaa dhex maray maxkamadaha islaamiga ah iyo malaysiya taageersan maxamed qanyare afrax taasay b b c usii daynaysay Ha, b b c de taariikhda waa tan ka fiirsada eh, rikoorka b b c da horaad ka helaysa sooma haddii taariikhdan idinku wacaddahay marxaba Ee, markaas annaga ka culamo ahaan daday noo soo direen kooxahaas dagaalamayay waxay tageen ee, villa somala oo ee, niman oda- odayaal ah ay joogeen oo qabiilka maxkamadaha sheeganaya qaar ka mida odayaashoodii ahaa qaaray u direen maxkamadihii ayaa adeegsanaya habkaas qaar kale waxay u direen ee, maxamed qanyare ayay u direen qaar kalena waxay u direen odayaashii iyo nabadoonnadii beesha qaar kale waxay u direen eh, ex control ciidan al-itixaad ahaa oo ku soo jabay oo xaruntooda ex control ahayd markay odayaasha qabiilka u tagaan waxay dhahayeen tol beelay haddeeray rabaan reer hebel in ayna jebiyaan oo ay na kala furfuraan oo qabiilkii haddaanay reer hebel aan isla safanno oo aan iska dhicinno maxaa la dhahaa iisha qabiilkana soo weeraray oo oo qanyar uu hogaaminayo odayaasha qabiilka saas la dhahaya kulli mid walba waa soo duubaya rikoor ha la iisoo duuban dhahaya shir kasta dadka jooga Ee, annagana waxayna dhahayeen dadka hala kala dhacsho way isku la-anayaan dhibaato waaye dagaalka wuu xumaaday qaab qabiil isu bedelay ayayna dhahayeen annagana Ee, al-itixaadkii ay ugu tageen xariryaal ku ugu tageen ku ex control ugu tageenna waxay dhahayeen ee, ciidankii islaamiga ahaayo haddii maanta la jabsho maxkamada islaamiga ah, dowlad islaamiga dhalan maysay dhahayeen waa isla halkii qaybood waaye Ee, maxamed khanyarna waxay dhahayeen haddeer wuu joogaa waa weydiin kartiin waxay dhahayeen een, een, ra- een, ra- wax khalad baa dhacay diyaar ayaa u nahay maaragtay wixii xataa la kala qaadan iyo wixii diyooyin iyo kulli diyaar ayaa u nahay in hala joojiyo b b c waxay ka dhahayeen maxkamadaha islaamiga ah ilaa waxay rabaan in dadka yurub joogay dadka maraykanka joogay iska dhaga xirnaa inay qaabkaas u maqlaan waxay ka dhahayeen iyo idaacadaha kale waxay ku faafsanayeen maxkamadii islaamiga ahaa oo dagaal uu ku dhex maray ee, maxkamadii islaamiga ahaa oo een, burcad een, sifayn ka sameynayay een, eh, een, bakaaraha iyo suuqa bakaari ah- ah- agaarihiisa oo ay isku dhaceen een, ciidan taageersan ee halkaas ama marka hore burcad saas ayay dhahayeen taas idaacadda usi diinaysa intaas isku hal koox weli ma garanaysaan xataa hogaamiye kooxaadayaasha cid ilaa heerkaas dhaqan noocaas ah ka samaysay soomaaliya isku hal qayb oo hal urur al-itixaad ah iyo firqooyinka taageersan ee ikhwaan iyo magac kasta ha sheegataan noocyada kala gedsan bidacooyinka kulligood ma garan kartiin weligeed cid soomaali ah ee intaa hal dagaal intaas oo qayb ka kala dhigtay oo intaas oo wej u adeegsatay mid waaye midda labaad waxay ahayd magaalada marka ayay ka dhacday waxay sameeyeen maalin sida caanka ay ku yihiin waxaa ka mid a eeg waxyaalaha calaamadaha u ah oo xataa dadka soomaaliya jooga waa og yihiine dadka dibadaha joogaya qof kasta oo soomaali ah calaamadaha inay firqooyinkan iska leeyihiin arrintan qaab yaablan u adeegsadaan caddaynaya waxaa ka mid ah maalin ayay bishii waxaa dhalatay waxaa dhalatay bishii shawaal oo dadku ay afurayeen bishii ayaa soo fool lahayd iyadoon weli dhalanin ayay waxay arkeen waxay arkeen horta xukunkan haddaan ridno mar koowaad dagaalka noocaas ah oo ilaa intaas weji leh in lagu magacaabo waa xugum islaami ah waa maxkamad islaami ah waxa weeyaan waa shay xaaraam ah oo la xalaaleeyey waa gaalnimo haddana waa gaalnimo kasii gaalnimo oo shay xaaraam ah oo la xalaaleeyey haddana lasii taqdiisiyo haddana oo la yidhahdo waa islaami gaalnimo kale oo kasii weyn waay marka inaanu sheegnay ilaahay baan u mara gashaynaa subxaanahu wa tacaala khatartaas iyo dembiga intaas la eg waa qodob tan markaan u gudubno bishii shawaal habeen aan ayay makrofano qaateen waxay yidhahdeen waxaa dhalatay bishii shawaal berri waa ciid ayagoo uga jeeda dalka sacuudiga sida caadada u ah khasab ka dhiga mar kasta oo dalka sacuudigu markii soomaal lala soomo markii ciidan lala ciido eeaysanba nidaam oo aysan u ahayn in sidii suumu liru'yati wafdru liru'yati xadiidka saxiixa ahaa ee amarka rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo axkaamtiisa fa in quma calaykum fakmilu cidda shacbaan halaatiin oo cidda shawaal halaatiin aysan shuqul aysan ku lahayn in bisha aragti lagu soomo rasuulka amar calayhi salatu wasalaam aragtina lagu afro sacuudigaas amar sacuudiga bis ay raacaan ay u hoggaansamaan haddee qaybtii hore oo su-aalaan waa kaga soo jawaabnay sacuudiga iyo wahaabiyada inay yihiin cidda fikradda dhaba ay tahay fikradda un dalka sacuudiga ah lagu taageero fikradda sacuudigana ay tahay in lasii taageero maraykanka iyo gaalada lasii taageero waddanka muslimiinta iyo xarameynka la haysto oo fikrad ajnabi laga fulsho marxaba habeenkaas markii ay dhahaan beri waa ciid waa xamar waxa isu yimid isbartiiba dadkii way ku masawirteen jumcay eed weliba waxay dhaheen maalintaas waa la waa xasuustaa waxay yidhahdeen mar haddii la ciiday jumco lama tukado haddii ciiday jumco kulmaan jumco lama tukado maxkamada islaamiga ayaana xukumay kow magaaladii marka ayaa marka waxaa ka dhacday oo rag caalamiin waaweyn ay joogeen waxaa ka dhacday magaaladii marka habeenkii waxay u geeyeen niman meel joog ay dheheen nimankana bisha arkay niman meel fadhiya nimankii waxay yidhahdeen waa aragnay habeenkii dambaanta si kasta la yeelaa soomaaliya oo dhan bishii laga arki waayey daruur qarasna muu jirinin bishii waa la waayey dadkii oo kacsan ayaa soo baxay bishii ma jirto dadkii diin cibaadii dadkii naga fasaadiyeen maxkamadda islaamiya ma aha al-itixaad ha dhaco dadkii dhahaya mashaa'ikhda waxay dhaheen tartiibu kaadiya caawa haddaan bishii la arkinin xataa caawa waa soo maranaysa inay dhaheen muxaadarahaday jeediyeen culammada marka markaas ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh daahir sheekh muxudiin hadaafow ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid aha sheekh layar sheekh cabdiraxmaan kuus ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah shariif cabdiraxmaan shariif maxamed shariif ibraahim ayaa ka mid ah oo caalimka weyn oo mudarriska weyn ah sheekh daarsan sheekh weyn waaye marka laakiin sheekh daahir iyo sheekh cabdiraxmaan kuus qabiilkoodu magaalada dad dad dad qabaa'il hubaysan ka dhashay ayay ahaayeen shariifku laakiin aalubeyt rasuul ayuu ahaa sharaaf ayuu ahaa sida soomaali lagu yaqaano qabiil hubaysan ma ku hubaysnayn subaxii ayay soo baxeen shariifkii ayay gaari tignika ku afduubeen iyagoo maxkamad islaamiya sheeganaya ayaa caalimka ugu weynaa magaalada oo darsay ka akhrinadaan aalubeytka rasuulka ay qabteen shariifkii way wadeen idaacadaha dhan way wareysteen idaacadaha xamar marka ka jiray hon afrika iyo way wareysteen macruuf waaye wargeysada way soo qoreen shariif cabdiraxmaanna haddeer dawogu idin jooga alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin way afduubeen gaari meel xun oo xabsi ah oo shiiqa khatar ayay ayay shiiqii ku xireen oo shiiqii caafimaadkiisii arrintiisii ay halis gashay markii la yidhi soo daaya sheikhana way diideen waxay yidhaahdeen maxkamadii islaamiga qalqal ku kacashay ninka shiiqa xirayna waa la yaqaanaa macruuf waaye nin wuxuu ahaa salaada aan tuka jirinin oo dadka jabhadihii dagaalamaya ciidamadii dagaalamaya kamid ahaa jiray oo inta isbaaro u oolaan jirta isbaaradii loo qarameeyey oo loo soo bedelay in oo maxkamad islaamiya in uu sheegto loo soo bedelay shaatigii waxa uun loo bedelay qaabkii unbaa loo bedelay bis magacii ayaa magacaas laga dhigay arrin macruuf oo aada u dhacday oo lawada ogyahay waaye kow ma jirto mana la helaayo shariifkii marka kadib waxay noqotay in culamaa diinkii arrintii ay galaan oo arrintii ay dhaan haddii aada shariifka sii dayn weysaan dhibaata kala kulmaysan labo magaaladii oo dhan ay kacday iyagoo dhahaya ha dhacaan ikhwaan isku shaaga ha dhacaan iltixaadka dhahayo suuqee dhan uu xirmay magaalada marka macruuf waaye ha macruuf waaye waa baara kartiin waktigaas xataa dhalinyaro oo culamo ah ayaa wargeyska banaa kasoo baxayay canada oo ahlu sunna codka ahlu sunna waa jamaaca way ku soo qoreen waktigaas la waktigaas way soo qoreen oo raggaas dadii laga raadso waa arrin aad u macruuf oo aad u dukument garaysan oo dukument garaysan waaye alxamdulilah maba sheegay aniga waxaan caddaymo cad aan lahayn ma sheegayo sababto ah waxaan doonaynaa ilaahay diinkiisa in aanaan in in aan dhowrana doonaynaa aana ka digno waxyaalaha beenta iyo khatarta ah taas saas ayay ahayd waxyaalaha aan kaloon xasuusanayna waxaa ka mid ah waxaa ka mid a aan aada u aan la inkiri karin yaa ii sheegi kara maxkamadaha islaamiga sheegtay xamar ka jir ee kuwa ku nooca ah qabiil soomaaliyeed oo aysan isdirin oo xamar degan yaa ii sheegi kara aho islaamiga marka waa maxay w soomaaliya miyaanay beri noqon doonin war waddanka waxaanay ka samay sameeyeen aawey miyaanay aqoon-yahamiin lahayn miyaanay sheekhayaal lahayn miyaanay lahayn saraakiin lahayn miyaanay siyaasiin lahayn miyaanay waxgarad lahayn soo su-aal halis oo taarikhdan ku imanaysa soo ma ah soo ma ah waa kow dhacdooyinka aan xasuusano cajiibka waxaa ka mid ahayd iyagoo intaasoo dhan sameeyey hadda ka hor ayaa waxaan xasuustaa waa kulli waa aada qoraal dheer waaye waa ilaa iyo lixdan iyo dhowr buuqan ka qoray hadda ka gaari maayo qabaa'iladii mada ma sheegi karo iyo qaabkii diyooyinkii iyo qaar laga diiday diyooyinkii iyo qaar waxaas oo dhan waxyaalaha kale ayagana aan xasuusto waxaa ka mid ah waxay sameeyeen maxkamadda ifka xalan lagu magacaabay ayaa hadda ka hor waxaa waxaa dhacday nin maxkamadda weliba ciidanka ugu sarreeyey ayaa niman oramo ah tu etoobiya aaday ayaa maamulka ciidanka mela sanaawi wuxuu kula heshiiyey qandaraas wuxuu soo qaatay waa taliyihii ciidamada maxkamadda islaamiga ahayd qandaraas wuxuu soo qaatay inuu afdu inuu af soo afduubo oramada kasoo horjeeda maamulka mela sanaawi oo xamar joogta dhowrow gaari ku xaraystay waa kaxeeyey waa qaatay waa la geeyey askartiyaa loo geeyey mela sanaawi xadka etoobiya la geeyey xagga loo geeyey arrintii aad ay buuq u dhalisay idaacadda b b c da ayaa ninkii taliyaha maxkamadda islaamiga lagu magacaabay ifka xalan madaxda ka ah oo layidhaha xasan daahir uweys ayay wareysatay galab khamiis ah toddobiyo tobankii bisha tobnaad kun afar boqol toban iyo sagaal hijiriya oo ku beegan afartii bisha labaad sagaashan iyo sagaalka arrintii afduufka maxkamadda ka dhacda b b c da wareystay laanta afka soomaaliga marka waa la weydiiyey wuxuu yidhi habka uga hadlay fiiri wuxuu yidhi ninka su-aalihii la weydiiyey wuxuu yidhi horta ragga la afduubtay ninka afduubtay iyo gaadiidka u qaatay labaduba waxay u shaqaynayeen waxay u shaqaynayeen maxkamadda islaamiga ah wuxuu yidhi ninka nimanka afduubtay wuxuu markii hore aaday kilinka shanaad siduu u yidhi waa kilinka shanaad markuu soo laabtayna wuxuu ii sheegay in loo diray inuu arrimo siyaasadeed soo fuliyo etoobiya soo adeegsatay in loo sheego weliba sii sheegay eeg laakiin middan lama ogeyn ayuu yidhi idaacadda waa dhegeysan kartiin qaar kaloo kuwa lamid oo in meel loo shaqeeyo etoobiyaanka marna waxaa kule etoobiya la diriirsana mar qaabka dee waxay u baahan tahay in aan mawduuc gaara ka samayno qaabka iyo galada ay isu diriraan qaab wax waaye cajiib ah oo isla shaqayn u badan waaye xaqiiqatan saas waaye taas haddii sadadku fahmin fahminina dee waxaa adkaanaysa inay ummaddooda ku qabtaan waayo haddaada fahminin qaabka u shaqeeyaan dadka khatarta ku ah ummaddaada iyo dadkaaga iyo diinkaaga iyo dalkaaga waxaa yaraanaysa waxqabadkaaga iyo waxfulintaada ayaa yaraanaysa marka wuxuu idaacadda ka qirtay in ninka afduubtay ragga muslimiinta ah uu maxkamadda ahaa ragga ka howlgala ka mid ahaa labo in ninka afdu dadkaas muslimiinta ah ee uu u geeyay dowladda etoobiya wuxuu kalou qiray in markii la weydiiyey sida uu u dhacay iyo kulli wax kadibna sidii usoo laabtay isla halkiisu kasii kasii watay sarkaalnimadiisii maxkamaddii islaamiga lagu sheegay dayib marka waan soo koobaynaa waa wax buug dheer aan ka qoray waaye waxay ku caddaynaysaa haddii ay caddaatay iyagii oo ajnabi u shaqaynaya haddii ay caddaatay iyagoo culimaa diinka xirxiraya afduubaya markay awood u yeeshaan culimadii dilaya haddii ay caddaatay iyaga oo dagaalla qabiilgelaya haddii ay caddaatay dagaaladii iyaga oo ka dhigaya dagaallo diini ah haddii ay caddaatay in ay inta badan ay ku duulayaan oo ay weerarayaan dadka ay u badan tahay dadka aan hubaysnayn dadka ay dhibaatooyinka u geystaan ay u badan tahay haddii intaa oo dhan marka la isku daro haddii wixii haddana ay yihiin qabiil qabiil iyo ay yihiin haddii ay isbaarooyin caan ah dhiganayaan oo canshuurta lagu qaado waxaad arkaysaa canshuurta maxkamadda islaamiga ah ee ex control iyo waxaad arkaysa wax lamid aad arkaysaa ha waxaad arkaysaa ciidan oo isbaaro u taallay oo inta loo yimaada laleeyahay laga bilaabo maanta lacagtan qaata iska dhaafa magac coranka boord sida qorta waxaad tihiin maxkamadda islaamiga ayaa tihiin niman ganacsata ayaan waxaan ku niri ilaahay ka cabsada eh maxaad waxaan u taageeraysaan baadilka waxay dhaheen waxaan u taageeraynaa mooryaantii nawaardiin jirto oo waxayna iyo howlaheenna iyo ganacsigeenna waardiin jirtay lacag uma hayno waa arrimaa dhaco oo xaqiiqada ah weeye lacag uma hayno marka waxaan rabnaa in aan meel ay ku noolaadaan wax ka cunaan markaan u baahano ciidan u baahan ama dagaal u baahan aan soo kaxaysano marka maxkamadaha islaamiga saasaan ugu kaliftay in aan abaabulno oo aan howl ka marka ciidankaan geysanaynaa markaan dagaal u baahanana waa soo kaxaysanaynaa fiir waa intaas iyo waxyaala kalo kasii badan waaye waa isbaarooyinka ugu caansan oo ugu naxariista daran oo ugu dhibka badan isbaarooyinka waaye waaye waxaa kasii daran isbaarada waayo wixii nidaam ma lahaa waana wax qaabkii hore oo isbaarooyinka oo qabaa'ilka iyo mooryaanta u dhisan waaye ayaan marka isii joogaan maxkamad wixii waa iska burburayaan isbaaradii hore ahaanay isbaaradii waxay isu bedelayaan oo oo oo oo oo oo oo aan magacii islaamiga ay ka maqan yahay dibi haddana usoo aabulayaan isbaarooyinkii haddana waxay noqonayaan ti islaamiga ahayd islaayadii waaye isla raggiisna ku ilaa waaye waxaa kasii daran so mid mid ku sameeya baaris ku sameeya laakiin waa idin sheegaya xaqiiqo waaye waxay is abaabulaan oy soo kacaan oy idaacadaha ka hadlaan oy wax badan qarash gareeyaan markii ay dareemaan in xoogaan nidaam iyo heshiis imaan rabo oo dadkii kala fogaa iyo dadkii kala fogaa iyo wixii ay is-ururadii iyo wixii isu soo dhowaadaan iyo markay dareemaan iyo markii ay wax nidaam a dareemaan markaas ayay iyo markay heshiis in la heshiiyo dareemaan markaasay kacaan oo ay dib usoo habeeyaan bal intii mar oo maxkamada sheegyadan dib loo soo abaabulay kulli taarikhda dib ugu laabta fiiriya ha waxay aad isu abaabuleen markii shirkii qaahira ay is yidhaahdeen amay laysu furay xamar laysu furay xuduudda xamar laysu furay markaas way is abaabuleen qaybay ahayd waa la ogaa haddeer markii haddana way is abaabuleen way is abaabuleen oo haddeer haddana shirkii kenya ka dhacay haddana ay dareemeen in dowlad iyo nidaam wax ka imanay haddana way is abaabuleen mar kasta waxay dib isu habeeyaan markii nidaam la-aan dhacdana way burburayaan markii aan waxba jirin heshiis waxba jirin wayse kala howltegayaan markii ay arkaan in xoogaan nidaam iyo rajo iyo wax ay yimaadaanna iyagoo awalba dadka hadda ay iska ahaayeen dadka hogaamiya kooxaadayaasha iyo dadkan magacaas lagu yeeraa ay iska ahaayeen dee dad mushaakil iyo imtixaan dhinacooda ummadda uga noqday ay yihiin ayay haddana iyagu taas burbur sii isusoo dhowaansha la-aanta iyo in taas ruuxda lasii kala fogay lasii burbursho ay waxay ka qaadanayeen doorka ugu weyn marka isku soo duub dhinaca diiniga ahna waa arin in lagu sheego islaami diinka looga baxayo waana sheegnay saabihii waa sheegnay qof kastoo cilmila weydiiya dhinaca kalena waa arin waxa weeyaan weli aan ka dhicin bani aadamka oo aada u xun oo maxkamadii ma noqon karto sida ay sameeyeen kuwan maxkamadaha sheegtay ciidankii meesha wax laga soo qabanayo ku duuli lahaa kuwii soo qaban lahaa kuwii marka maxkamadda lasoo istaajiyo ku doodi lahaa kuwii xukumi lahaa kuwii xabsiga geyn lahaa xabsiga kuwii ku waardiyeyn lahaa waa wax aad oo looga naxo waaye kow waxaa kale oo ay maxkamadahan kuwa sheegtay meesha ka saareen xal oo dhan ayay horta ayay ka hor yimaadeen waxaa ka mid ah halkaas dadkii marka ay jirto dowlad la-aantu wax isu soo dhoweyn kari lahaa oo ahaa mashaa'ikhda diinka iyo odayaasha dhaqanka saddex waxaa kaloo dhibaato ah iyadana oo ay geysteen oo waxyaalaha aada haddii odayaashaas iyo mashaa'ikhdaas iyo dadka waxgaradka waxay samayn karaan ciidan shacab ayay samayn karaan oo waardiyi sameeya oo aan maxkamad lagu magacaabin ilaa maxkamad ma noqonaya maxkamad ma aha aan lagu magacaabin hadda maxkamad islaamiyana dee haba sii sheeginba markaas een, marba waxay kadib intaasan haddana lasii raadiyo een, intaas markii nabadii la helo ummadii la isjeclaysiyo mashaaiikhdii ay doorkooda helaan odayaasha doorkooda helaan dadka waa dadka dadka een, u ahaa een, indhaha u ahaa waa wujuuhu naaskii iyo waxgaradka kale ee qonyaamiinta waxay ahaan lahayd markaas in la raadsho xal iyo dowlad in la raadsho laakiin dad u samaysan in aanay marnaba ogolan in dowlad la helo in culamaa u diin wanaagsani ay howl galaan in odayaal dhaqan ay howl galaan in een, ay- waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah inay xasuustaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah wuxuu ku yidhi laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum dadka cadowga ah ee cadowga diinta islaamka ah ama ha ahaadaano gaalada ama kuwa isu adeegsan ha ahaadaano marna ma joojinayaan ayuu ilaahay oo marna kama daalayaan hagardaamadiina iyo shirqoolada ay idin shirqoolayaan waxay adeegsanayaan wax kasta oo ay idinku burburin karaan si kasta u adeegsan karana u adeegsanayaan ilaa ay noqdaan dad sumcadiinnii iyo jiritaankiinnii iyo taariikhdiinnii baaba'sha ilaahay subxaana wa tacaala naga dhigo dad ku camal fala dariiqa badbaada diinkooda dadkooda iyo dalkooda وبالله بارك الله فيكم وبالله التوفيق